maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya kan degmada howlwadaag shirkada hormuud iyo qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho ayaa ku guuleystay deminta dab xoogan oo maalintii shalay gelinkii dambe ka kacay suuqa weyn ee bakaaraha si gaar ah qaybta daawada mid ka mid ah shaqaalaha waaxda gurmadka degdega ah ee magaalada muqdisho ayaa sharaxaya siday ugu fududaatay deminta dabkan gurmad degdeg aan samaynay waxaan nahay waaxda gurmadka degdega ee gobolka banaadir aan nahay waxaan ku soo gaarnay abbaare waxaa noo soo sheegay abbaare waxaa naloo soo sheegay labiiyo tobankii bar aa naloo soo sheegay shan daqiiqa gudaheed aan ku soo gaarnay afarta dhinacaan ka marnay waana soo xakamaynay boqolkiiba sagaashan iyo shanna waa soo gebagabaynay hanti yaraa gubatay maahane inta kale waa soo badbaadinay boqolkiiba boqol ilaaha ku maasan waxaana samaynay difaac weynaan samaynay difaac weynaan samaynay hanti badanaa badbaadinay haddana waa ku guulaysanay alxamdulilah boqolkiiba sagaashan iyo shanna waa duminay waana ku guulaysanay bashiir cabdi maxamed gudoomiyaha degmada howlwadaag ayaa maamulka gobolka banaadir iyo waaxda gurmadka degdega ah iyo shacabka magaalada muqdisho uga mahad celiyey ka qayb qaadashada sidii sahlaneed ee lagu damiyey debkii ka kacay suuqa bakaaraha bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli sal allahu aleyh wasalam inna illah wa inna ilayh raajicuun dabku wuxuu ka kacay suuqa bakaaraha gudihiisa qaybta daawada waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa hal gurioo ku koobnaaday laakiin wax oo khasaare nafeeda kama dhicin wax khasaare nafeeda kama dhicin laakiin hantiya ku baaba'day marka dabkuna korontuu ka kacay insha allahu tacaala haddana waa lagu guulaystay inla damdumiyo waxaan rabnaa ilaa dhowr dukaan waaye waa aragtaa kow laba saddex albaab inta waaye dhinac kalena saddex albaab waaye laakiin waa hallaa shirkadda hormuud iyo gobolka banaadir labadaba gurmad xooglay sameeyeen bulshaduna waa samaysay ilaahayna waa nagu guuleeyey in dabkii laga adkaado halkii guryaa lagu koobay dhowr dukaanaa ku gubatay oo hanti ay tiilay laakiin
maaha markii ugu horeysay oo dab caynkani oo kale ah uu ka kaco suuqa bakaaraha waxaa socsud mudan in sanadkaynu kasoo gudubnay dab xoogan oo suuqa ka kacay uu saameyn xoogan ku yeeshay nidaamka shaqo iyo midka maaliyadeed ee suuqa bakaaraha